الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay diyadii waxaynu soo sheegnay waxyaalo ay ka waajibaysay diyo dhammaystiran waxyaalo ay ka waajibaysay ama xubno ama macaaniha adee magta barhkeed waxau inoo sii wadaa qaybihii kale kuway ka waajibaysay saddex meeloodoo meel diyada afar meeloodoo meel diyada toban meeloodoo meel diyada ayuu weli inoo sii wadaa sheekhu qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wuxuuhi waطabqatin mimaarinin aw jaa'ifa huluثuhaa waاljabni rubcu saalifa liasbacin cushrun wa minha alanmuna hulثun wa fii buhmin wa fi lmunaqila wuxuuhi waطabqatin wa fii dabqatin dabool min maarinin maarin iyo dulka markaa ka ahaaday ow jaa'ifatin wa jaa'ifatin iyo nabarka jaa'ifada la yidhaahdo huluduhaa magta saddex meeloodoo meeshada ya ahaaday waljabni wa filjabni daboolkii isagana ay indhuhu lahaayeen ee halka mid ahaa rubucu saaliba rubucu diyo saaliba diyadii tagtay ee aynu ka soo hadlaynay afar meeloodoo meeshada ayaa ku sugan liisbicin fartii cushrun toban meeloodoo meel ayaa iyana u sugnaaday magtii wa minha alalmuna walanmulatu xubintii oo minhaa farta ka mid ah hulthun saddex meeloodoo meel tobankaa ayaa iyana magteedu ay tahay wa fii buhmin walanmulatu far xubintii oo fii buhmin markaas suulka ahaatay wa fi lmunaqila iyo nabarkaa labda jebiyey ee cadka guuriyey wa sinni iligii ow muudixa wa muudixatin iyo nabarkii labda caddeeyey wa haashima iyo nabarkii labda jebiyey fa nisfu cushri ay nisfu cushrihaa magta oo toban loo qaybiyey meeshaa tobnaad nisgeed ayaa ka waajibaya bilaa mukhaasama daafacaad iyo muran la-aan waxa uu sheekhu leeyahay oo halkan inooga tilmaamaya waxyaalihii ay ka waajibaysay magta qofkaa saddex meelood marka loo qaybiyo meel qof walbana sidiisa unbaad ugu celinaysaayoo haddii uu dee nin yahay waa magdiya saddex meeloodoo meelo waa saddex iyo soddon iyo hal saddex loo qaybiyo meesheed ruuxii dumar ahaydayana sidaasi leeg weeye kitaabigii sidaasi leeg weeye yacni mid waliba magtii uu lahaa uun saddex meeloodoo meesheed weeye markaa wuxuu hi wa dabqatin min maarinin dabqo iyo markaa dabool maarinka iyo sanka intaa jilicsan ka ahaatay maarin waxaa la yidhahaa sanka intiisaa jilicsane aanay markaa bacararka iyo halka adag iyo labdaasi aanay ku jirin saddex dabaqo ayaanu leeyahayoo dee labadaa dul korkooda iyo halkaa yaree markaa udhaxaysa xaajiskaa yaree udhaxeeya saddexdaa qaybood ayuu u qaybsamaa markaa hal dabaqoo dabooda oo ama dulkaa markaa bidixa ee midiga ama kaa bidixa ama intaa udhaxaysa ah kiisii la jaraabaa ama haddii markaa waxyeelo loo geysto oo markaa shalal iyo qallaylu ku yimaado macnaha naafa ay ku timi hadduu shaqayn waayo mid walba waxaa uu noqonayaa yacni qofka magtiisa seexmeeladu meesheed haddii labada ka mida la jaro oo markaa hal dul iyo markaa intaa dhexe la israaciyana waxa weeye markaa magtii saddex meeloodow laba ayay noqonaysaa haddii intaa markaa laysku jilicsan ee maarinka la yidhaayo maalaana minhu intaa jilicsan la wada jarana waa magta qofka oo dhammaystiran ayaa ka waajibaysa haddii markaa uu dee shalal noqduu shaqayn waayana ayana waa la mid waxaana dee meesha qurux iyo manfacaba waa leeyahay xadiidkii camr bn xasb baa tee wa fi lanfi ida stusila almaarinu addiya alkaamila sanka haddii intaa maarinkaa jilicsan la wada jaro diyo dhammaystiran ayaa ka waajibaysa waxaa kaluu ina yidhi jaa'ifada nabarka jaa'ifada la yidhaahdo jaa'ifa waxa weeye waa jurxi iyo nabar iyo dhaawac u gudba oo u dhacaa jawf iyo meel hoose oo beddelaysa oo doorinaysa qadada iyo dawada waa caloosha ayuu dhacay oo haa ama halkaa calooshu ka dhacay ama laabta ayuu ka dhacay ama halkaa dhuunta ayuu ka dhacay ama yacni dhafoorka ayuu ka dhacay ama kelida ayuu kaga dhacay yacni meel markaa halkaa maskaxdii ama calooshiibuu ka gaadhay ee waxaan leeyahay yacni sida xaggan uu ka soo gaadhay meel adigu ama daawada doorinaysa amaba cuntada doorinaysa ayuu gaadhay ayadana hulusu diya magtii qofka oo saddex loo qaybiyey meesheeda ayaa ka waajibaysaa xadiidkii camr bni xasm ee nasaa-i ibnu xibbaan iyo xaakimi ay warinayeen ayaa isagana sidaa tilmaamayey intaa markuu sheekhu labadaa inooga sheegay waxau inoo sheegay haddana shay ay ka waajibto magta afar meeloodoo meeli qofka magdiisa afar meelood marka loo qaybiyo meel markaa waljabni wa filjabni daboolkii jufuunta waxa weeye waa afar jabnina waa midkii waxa weeye waa daboolladan indhuha ay leeyihiin ee daboolaya markaa dee marna la isku qabanayo aragga markaa xidhaya marka la seexdo isku qabanaya markana dee waxgeysa la kala qabanayo il waliba waxay leedahay mid sare iyo mid hoose ayay leedahay jufuunta afartaa markaa mid ka mida ama mid sarahaad ama mid hoosahaadee haddii la jaro qofkaa laga jaray magtiisu intay ahayd oo afar meelood loo qaybiyey meesheed ayaa ka waajibaysaa xataa qofku ha indhala-aado haddii ay markaa shaqayn weydo iska talligantana iyadana waa magta dee rubuceed baa ka waajibaya haddii afartaba qofka laga wada jaro oo afartiiba laga gooyo ama afartiiba markaa ay naafoobaan ay shaqayn waayeen waa magti oo dhammaystiran haddii laba ka mida markaa laga jarana waa magta kala barhkeed leannu jamaal iyo manfaco ayay leedahay taana intaas ayuu inooga sheegay kadib waxa uu haddana inoo galay yuu inoo sheegay waxyaalo markaa diyada marka qofka toban loo qaybiyo meelahani ay ka waajibayso oo ninkii oo kale ay ka waajibayso dee toban halaad ruuxii dumarka ay shani ka waajibayso markaa wuxu uhi liisbicin cushur fartii waxa u sugnaaday ka mid ahaa faraha gacmaha iyo lugaha cushru diyati saaxibihi qofka waxyeeladaa loo geystay magtiisii oo toban loo qaybiyo meesheed ayaa ka waajibaysaa oo nin hadday markaa tahay yacni faryaradii iyo suulkii iyo kuwii lugaa iyo kuwii gacmuu waa isku mide waa toban halaad waayo xadiidka nasaa-i iyo kayrkii ay warinayaan min cabayd min khabari camar bni xasm wuxuu ahaa fii kulli isbicin min asaabici alyaddi warijli cashru min alibil marka ayuu nin markaa laga jaro far kasta oo faraha gacanta iyo lugta ah toban halaad ayaa ahaaday haddaba farihii marka laga tago suulka faraha kale waxay leeyihiin saddex xubnood ayay leeyihiin suulkuna waxa uu leeyahay laba xubnood suulka gadaal isaga inoogu dhig waxa ay leedahay halkii xubina ee xubnaha markaa faraha ka midihi huluthul cashara yacnii tobankii oo saddex loo qaybiyey meesheed baa ka waajibaysaa haddii xubintaa hore la jaro waa se ninkii saddex halaad iyo hal saddex loo qaybiyey meesheed haddii la jarana labana waa lix halaad iyo hal saddex loo qaybiyey labadeed haddii dhammaan la wada jarana waa toban halaad markaa cushur marka waa halkaa una leeyahay wa minha alulmuna waalulmunatu minha ulu ay uludu lcashara tobanka uludkeeda ayaa ka waajibaya waxa uu haddana inoo bilaabay sheekhu waxyaalo marka ay ka waajibayso yacni nisfu lcushr magta oo toban loo qaybiyey meeshaa tobnaad oo laba loo sii kala qaybiyey oo ninkii masalan hadday tahay shan halaada waxyaala ay shan halaad ka waajibaan ayuu haddana halkan inooga gelayaa wuxuu leeyahay wa min buhmin wafi bugo min bumi waliba min la yidhahdo ayo aniga fii buu dhige mintaa ka wanaagsan walunmulatu oo min buhmin suul ka ahaatay leanna suulku waxaan dhihi mara isagu saddex xubnoodee waa laba xubnood oo keliya xubintiisi markaa waxa ay noqonaysaa huluudu cushri diyati saaxibihaa qofkan suulka xubintiisa laga jaray magtii uu lahaayo toban loo qaybiyo meeshaa tobnaadoo lasii kala badhay macnaha hadduu nin yahay waa shan halaad weeyi leannu isagaa dee toban ayuu hayo fari kaluu la mid ahaa iyagii saddex bay u qaybsameen isagu waa laba xubnood laba unbuu qaybsamayaa waxaa kaloo nisfulcushri ayana uu ka waajibaa munaqiladii munaqila waa jababkan ku dhaca ama nabaradan markaa ku dhaca lafaha wejiga iyo madaxa mid ka mida weeye munaqila waa labda oo jabta oo haddana meesheedii ka guurta munaqila waa raraa waa tii raraysay labda ee xiiradii markaa labda raraysay inay jabta halkeedii ka guuraysay ayaduna waa nisfulcushri oo qofka magtiisii oo toban loo qaybiyey meeshaasoo laba loo sii kala qaybiyey wayo ninkii waa shan halaad wa sinni iligii ayaa isaguna ku yimi iligii isagana waxa weeye waxaa ka waajibayaa qofka magtiisii oo toban loo qaybiyey meeshaa tobnaadoo lasii kala badhay oo hadduu nin yahay waxaa ka waajibaya shan halaad hadday ruuxa dumara tahayna waxaa ka waajibaya laba halaad iyo badh xalay malada toban baa carabku iga dhacay iligii waxaana markaa tusinaya xadiidka abu daawuud warinayo iyo xadiidka camr ibni xasm xadiidka abu wuxuu ahaa wa fi sinni khamsu min alibil iligii shan geer ayaa day marka uu ilig nin yahay yacni hadduu iligu soo wada baxo iyo haddii uu markaa intan muuqato uuna jebiyana waa isku magu ama yacni mid yacni weyn haato ama mid yar ha ahaato waa inuun dee ilig shaqaynayo oo qofku markaa manfacadiisii ay jirto waa inuu yahay wa xarakatu sinni inqaladba ka saxiixa wataynu minhaajka ku maraynay dhaqdhaqaaqa iligu hadday yar tahay oo dhaqaaq yaruu leeyay laakiin manfacadiisii ay joogto fa ka saxiixa tii saxiixadayd buu la midii laakiin hadduu manfacadiisu buro dee xukuun bay noqonaysaa dadkan had iyo goorale qaadka iyo sigaarka iyo dee lagu ibtileeyey ciridkoodu wuu qodmaa qodmaa qodmaa dabeetana jirriddii iyo wixii dee hayay iligga ayaa ciridkii baa faydmaya ilkii baa markaa cidlo iska imanaya dee ilkihiisi markaa way iska wada dhaqdhaqaaqayaan dee ilig dhaqaaqayo aanu markaa laf yar ku feenanaynin haddii laga tuuro waa loo xukumaynun laakiin mag dhammaystiranoo markaa shantii halaada ma yeelanayo ilkuhuna waa isku mid hadday mid hore oo foolasha ah dhoollaha miceyaha gawsaha gawsameedyada waa isku mid waana lix laba iyo soddon ilig hadba markaa qofka dee intii ka maqan ayuunbaa loo xisaabinayaa waxa kale oo ayadana uu yidhi oo ayana noqonaysaa cushru diyati saaxibihaa muudixa muudixa waxa weeye waa nabarka labda caddeeyey ee intuu ku dhacay uu jeexay hilibkii dabeetana lafdii la gaadhay ee lafdi ay muuqatay way yaqaanaan dadkeennii oo ama irbad ama yacnii mudac bay sidaa ku yidhahdaanoo mar haddii sidaa marka lagu yidhahdo lafdii uu qabsado oo lafdii uu xoqo taa macnaheedu waa caddaatay wey lafdi walow dee dhiiggan iyo waxaan meesha ayaan qarinayoon laga arkayne laakiin waxaa sidaa lagu yihi mar hadduu lafdii qabsado waxaa la odhanayaa muudixo waxaana weeye iyaduna waa nisfu cushra diyad saaxibihaa qofka markaa nabarkaa lahaa magdiisii oo toban loo qaybiyey meeshii tobnaydoo loo sii qaybiyey laba weeye markaa hadday nin tahay waa shan haladayana wa haashima buu yidhi haashimaduna waa nabarkaa isaguna jebiyey lafda madaxa iyo wejiga jebiyey baa la yidhaahdaa laakiin aan guurinin hadiyo goran iminka dilaac baa laga cabbiraa oo waa lafdu markay dilaacdo taasina iyaduna waxa weeye waa shan halaad markay nin tahay qof kastana magtiisa oo toban loo qaybiyey kala barhkeed weeye xadiidka tirmidi fi lmudicati khamsu min alibil shan geelaba ahaatay sayd ibnu saabit awjawaa fi lhaashima cashar min alibil shan geela ayuu waajibiyey sida daariqudni iyo bayhaqi ay ku warinayaan wa fi lmunaqilati oo yacni khamsata cashara min alibil xadiidkii camr bin xas wuxuu tilmaamaya munaqilada inay shan iyo toban halaata innaguna waxaynu nihi waxaynu nihi shan laakiin waa markay mudaxiya haashima la socdaan mudaxiya haashima markay la socdaan ayay shan iyo tobankaa noqonaysaa laakiin keligeed yacni labda oo aan jabin ayaa guuri kartaa ta ciyaalkoo kaley noqon kartaa iminka ciyaalku way iska ciiraan oo xataa iminka labahoodan markaba waa la iska soo toosiyaa way iska kabmaan markaa way ciiri kartaa iyadoon jabin bay ciiri kartaa marka ciiriddaa ayaa noqonaysa markaa naqli marka qaarkoodna way jabaysaa oo jab qudhay noqonaysaa marna jab iyo ciirid bay israacayaa marka haddii ay caddayn lafdi la socota iyo jab hadday wada socdaan iyo naqlid iyo guurintii shan iyo toban bay noqonaysaa hadday guurin keliya tahay waa shan hadday jab keliya tahay shan hadday labda caddaatay tahay waa shan haddii guuridaan waxba la soconin ay tahayna waa shan halaadun haddii hashmi iyo jab labda ay jabtoon cadku dusha ka raacina waa shan halaadun waxau sheekhu halkan dhowrkanu inoogu sheegayo waa nabarradii ku dhici jiray wejiga iyo madaxa ee shijaaj ura'si walweji la odhan jiray ayuu inoo sheegay dhowr ka mida wuxuu inoo sheegay muudixa iyo haashima iyo munaqila ayuu inoo sheegay waxa ka horeeya toban ayaa lagu tilmaamay indacanhaa waynu tilmaannay ilaa labiyo toban in la gaadhsiiyo laakiin inta raajixa waa tobankaas ayay ka dhigaan sida minhaajkiiyo kutubta markaa ku taallay laakiin xaawigaiyo way ka badiyaan ama yacnii ibnu rifca oo kale isaga sharxu tambiiha oo kale wuu ka badiyaa markaan tambiiha akriyaynana waanu tilmaanay mid xaarisa la yidhaha waa ta uga horraysa waa taa haragga uun yar jeexday oo ayadu waa xangeerufasho ama waa cidhi oo kale markay ku dhacdo daamiya midina waxa weeye ka dhiijisa oo dhiig baa meeshii isku soo taagaya laakiin dhiiggii ma soconayo baadica ayana waa taa hilibka markaa jartay ayaa la yidhaha mutalaaximana waa ta hilibka intay jartay dhex gashay mutalaaximaa la yidhaahdaa simxaaq ayaa iyaduna midoo waa taa gaadhay haragga intuu cadkii socday ayaa haragga hilibka iyo labda u dhaxaysa ayay gaadho taana simxaaq baa la yidhaahdaa muudixa markaa ku sii xigtaa oo tii markaa caddaynaysay labda'a waxaa ku xigaysa haashima oo tii markaa jebinaysay waxaa ku xigta munaqila oo markaa tii raraysay ma'muuma ayaa ku xigto iyadu saddex iyo soddon oo haddii xuubkaa maskaxda la gaadho lafo ay wada dhammaadaan iyana ma'muumaa la yidhaahdaa oo waa saddex iyo soddon iyo hal daloolkeed haddii cadkuna dusha ka raaco marka qaarkood baanu cadku dusha ka raacin iyadoo jabtay lafu intay wada dhammaadaan ayaa cadkina dusha iskaga yaallaa taa shanta cadku baa laga jaraya oo waa siddeed iyo labaatan iyo hal saddex loo qaybiyey meesheed waxaa ka sii dambaysa oo inta daamiqa daamiqa ayaa ka sii dambaysa daamiqa waxa weeye xuubkaa maskaxda ayay jeexaysaa iyado oo maskaxdii baa daadanaysaa taana daamiqa la yidhaahdaa iyaduna waxay la mag tahay uun ma'muumada oo waa ulusudiyo jaa'ifadii unbay labaduba la mid yihiin iyo maya daamiqadu wax dheeraaday leedahayna waa la yidhi ka soo gudu wadabaqatin dabool min maarinin sanka intiisaa jiracsan ka ahaaday waxaa ka waajibaya ow jaa'iba wa fii dabqatin waxaa ka waajiba wayejibu fii dabqatin min maarinin ow jaa'iba wa jaa'iba iyo jaa'ibadii huluduhaa magta isticmaaladu meesheed waljabni wa filjabni daboolkii isha isagana waxaa ka waajibaya rubucu saalifa rubucu diya diyada rubuceed asaalifati ee tagtay ee la soo sheegay xagga horeynu ku soo sheegnay liisbicin fartii cushrun toban meeloodoo meel magtii ayaa ka waajibaysa qofka wal unmulatu xubintii oo minhaa ka ahaatay fartana hulsun hulsul cashara casharahaas iyo tobankaasoo saddex loo qaybiyey meesheed baa ka waajibaysaa wa fii buhmin wal unmulatu oo min buhmin ka ahaatay suul iyo wa filmunaqilati nabarkaa labda rartay ee guurisay wasinni wa bisinni iyo iligii aw muudixa wa muudixatin iyo tii caddaynaysay wa haashimatin iyo tii labda jebinaysay fa nisfu cushriha fa'du waa ziyaade ay nisfu cushrihaa magta oo toban loo qaybiyey meeshaa tobnaadoo la kala badhay kala barhkeeda ayaa ahaaday bilaa mukhaasama iyadoon markaa difaac iyo muran iyodoodii aanay jirin cudwun xubin bilaa manfacatin macluuma manfaco iyo dheef macluumoo la garanaya aan lahayn waljurxi waljurxu iyo jurxiga iyo dhaawaca lam yuqadar aan la qadarin isagana markaa wuxuu leeyahay alxukuuba xukuumo ayaa ahaatay halkan sheekhu wuxuyna leeyahay cudwiga iyo xubinka bilaa manfacada ah ee aan manfaco iyo dheef lahayn maxaa ku dhacay waa ashalba xubinku wuxuu ashal oo naafa ayuu ahaa xubin naafo ah far naafo ah gacan naafo ah dheg naafo ah ilig markaa dee iska saaran oo markaa naafo ah ayaa qofkii laga jaray maxaa ka waajibayaa xukuumo wax la yidhahdaa ka waajibaya inu sheegi doono jurxiga iyo dhaawaca isaguna aan muqadarka lahayn een wax qadaranoo go-an aan lahayni isaguna xukuumo ayaa ka waajibaysa dee waxa jurxiyada waxa go-an lihina waa inta aynu sheegno waa muudixada caddaysada iyo haashimada iyo munaqirada ma'muumada iyo daamiqada iyo jaa'ifada intaasuunbaa wax muqadar oo go-an leh weliba muudixa iyo haashima iyo munaqira iyo ma'muuma iyo daamiqana waa marka ay wejiga iyo madaxa u ku yaallaan hadday bowdada lafdeedu caddaato iyo hadday barhida lafdeedu caddaato iyo hadday dhudhunka lafdiisu caddaato la mid maaha oo shan halaad ma aha ninka sidii madax iyo wejiga oo kale hadday jabto ay gacantu jabto ama fartu jabto ama lugtu jabto ama ha guurto ama ha qalloocato ama ha dilaacdo tii madax iyo wejiga la mid maaha oo muqadar ma laha wax muqadaroo ay leeyihiin ma jiro markaa xubinkii waxaa ka waajiba bilaa manfacada ahaayeen shaqaynaynay ee naafadahaa iyo jurxigii iyo dhaawacii aan muqadarka lahayn wax qadaranoo go-aan aan lahayn xukuumo ayaa ka waajibaysaa xukuumadu beri xilligaa hore waxay culimmadu odhan jireen dee addoommaa jiray oo saylataa xoolahoo kalay lahaayeen waxay dhaheen qofkan majnuu calayhiga waxyeellada loo geystay kaba soo qaad dee waxaaba laga jebiyey gacantaasaa laga jebiyey lug baa laga jebiyey bowdadaa tooray laga geliyey marka uu bogsado ayaa la eegi oo inta qofkii addoon laga soo qaado ayaa waxa lee war addoon kanoo addoonah oo bowdadaa tooridaasi kaga taallo gacantaa jabanaysaa u qalloocdo lugtaa ka huumbinaya oo sidaasa maxaa la siisan lahaa waxaa la siisan lahaa sagaashan oo isagoo saliimahoo boodayo islaba rogayana maxaa la siisan lahaa dee boqol baa la siisan lahaa marka waxaa la leeyahay marka la qiimeeyo intaa ay ka nuqsaamisay qiimihiisa waxyeelladaasi nisbada ay ka nuqsaamisay nisbada ay ku yeelanaysa magtii ayaa ka waajibaysaa oo masalan iminka qiimihiisii cushur ayay dhintay cushru diya ayaa markaa ka waajibaya hadduu nin yahay toban meeladoo meel ah ayaa ka waajibaysaa laakiin maanta berigaa saasaa loo qiimayn jiray dee maanta addoon ma jiro addoonahoo maanta lagu qiimaynayay bal ninkan aan qiimayno inu addoon ka dhigno dee cid nin qiimihii ku garanaysa ama gabadh qiimaheed ku garanaysaa iyo imsaa la kala siisanayaa ma jirto idan markaa culimmadunbaa hadda iyo qudaadunbaa ku ijtihaado oo iyagoo ka duulaya waxaa la yidhaahdaana waxay ka mid tahy waxyaala aynu soo tilmaamaynay yacnii shan shan lama gaadhsiiyo haddii ay xubinkaa way naawilakaasi ku yaalla muqadar leeyahay nabarkaasi xubi ugu yaalla hadduu muqadar leeyahay waa inaanad muqadarkiisii un gaadhsiinin oo masalan haddaad nabar ku yaallo fartaa xubinteeda lagu idhaahdo xaq oo tidhaahdo hayaay way kuusanday si way u foolxuntay afar halaad baan ka xaqe waa maya waad qaldantay way muqadarkiisii baaba saddex iyo barahaa markaa waa inaad muqadarkiisii dhaafininoo dee aad markaa haddaad ugu badisa laba halaad iyo hal iyo badh iyo waa inaad markaa gaadhsiisaa wixii markaa ku yimi haddaad markaa dee aad gacantaasoo kale aad xaqayso waa inaad dee magtiisii aad ka yaraysaa oonad gaadhsiinin haddii meela dee masele bowdadaasoo kale ay ku taallo ama yacnii meel kaloo ay ku taallo waa inaad diyatu nafsi aanad gaadhsiinin diyadii magta qofka waa inaanad gaadhsiinin nin odayaal layga sheegayo oo aan aqoon badan lahayn ayaa meel wax ku xaqayayoo dabeetana nabar halkaa bowdada ah ayuu ayuu ula yimo weliba beri wadaaddo dee qolaba mid soo kaxaysan jirtay wadaaddo markaa iska looyar runbay noqon jireen marka reerkana mid soo kaxayso reerkana mid soo kaxayso dee markaa reerkaasumaad adigu doodaysaao inaad wax u buriso uun ma dhex ma tihid markaa xaqna ma raadinaysa reerkaasumaad udoonsa loo yarunbaat se loo yar ku difaaco markaasuu intuu xoogay lacaga udhiya buhi sheekh bal berri waxaanu kuu keenaynaa waa isku reer markaa bal ninkii hebel oo halkan ay toore bowdada kaga taallo ayaanu berri kuu keenaynaa qolada reer hebel baanu saynaaye dee wadaadkoodana waa soo kaxaysanaya inaga ilaali waa ka qurbaankaagina aroortii dabeetna markii loo keenay ninkii xaqeen ayayna berri soo noqda berritadii buu ninkii markaa ku soo horreeyey odayga ahaa ee waxoogayga u dhiibay wadaadka ayaa ku soo horreeyey suli sheekh maxaa ka xaqdeen muqsiyaxase suli siddeetan halaad suli alla sheekhi kala daa isagii lafdiisii wax loo xaqayey ayaa yidhi alla sheekh ka kala daa buuhi yaani intaa ma qaadi karayse ka kala daa buuhi maanaa isagii lafdiisii baa la yaabay kii wax loo xaqaya baa la yaabay farabadeeda waxa yani farabadeeda marka dee nin isaga burinayo markaa iska dadaalaya oo markaa dee farxiniyadlahu markaa dee reerkooda markaa wax isaga burinayaa ayuu markaas ahaa xiniin wax iskaga wadu ahaa marka wuxuu yidhi waana yani shan shan lama gaadhsiiyadii xukuumatun laa tuluq bilarshi lmuqadar arshi muqadara xukuumada lama gaadhsiiyo oo waxyaalihii ay odhan jireen fuqadu shan shan lama gaadhsiiyo ayay ka midtoo laba weyn oo soo horreeyeen oo waxay mid mutcaday ahayd oo almutcatu laa tuluq bilmahri yani meherka mutcada yare waxooga amba bixiiska ruuxa dumara la siinayo lama gaadhsiiyo meherka lama gaadhsiiyo midna markaas waa tan oo waxa weeye alxukuumatu laa tulaqu bilarshi lmuqadar saddexda kalena waa inoo dambeeyano midba markaynu is-ag taagno adna alxuduud yani tacsiir adna xuduud lama gaadhsiiyo radki sami muqadara lama gaadhsiiyo iyo tanujum lama gaadhsiiyo waxaynu ku eegi doonaa insha allahu tacala markaynu mid walba isdul taagno cudwun xubin bilaa manfacatin macluuma manfaco iyo cudwa fii cudwin cudwi iyo xubin markaa jariddii bilaa manfacatin manfaco macluuma oo tim oo la garanayo la arkaya aan lahayn waljurxi wa fi ljurxi ama waljurxu dhaawaci lam yuqadar aan la qadarine sharcigu aanu wax muqadara u yeelin alxukuuma xukuuma ayaa ka waajibaysa fi lqatli dilkii waxaa ka waajibaya takbiirun kafaaro gudasho fa fardulbaariya allaha baariya khaaliqaha faralkiisu waa alcitqu xorayn humma sawmu kadibna sawm ka dihaari sidii dihaarka oo kale ah waxaa sheekhu halkan iyadana inoogu sheegayaa waxaa ka waajibaya dilka qofku markuu wax dilo waxa lagu yeelanayo ka waajibaysa kafaaro ilaahay baa hi waman qatala mu'mina mutacamidan fataclu raqabatin mu'mina yacnii qofkaa dila qof mu'mina gef u dila addoon xoraynteed baa lagu leeyahay ilaa markaa dee hadduu kari waay markaa soomkii aayaddu ay tilmaamaysay shaaficiyadu waxay qabaan camdiguna inuu ka sii awlaysan yahay hadduu badheer wuxuu dilana inay ka waajibayso waxay deliishanayaan xadiida abu daawuud iyo kayrkii waasilata bnu asqac laga warinayo waxa uu leeyahay nebiga sala allah alay sl ayaanuhi fii saaxiibi lana qad istawjaba annaar saaxiib aan markaa annaga ahaay oo naar waajibsaday oo dil uu geystay naar ku waajibsaday ayaa nebiga u keenay ictiquu canhu raqabatan nebigu wuxuuhi markaa qoor ka xoreeya yactiqu lahu bikulli cudwin minha cudwun minhu min annaar xubin kastoo ka mida xubin xubnihiisa ka mida waa inay naarta ka xoreynayaaye ka dilka dee markaa ku waajibsaday yacni naarta waa kaa camdiga markaa wuxu dilay kafaara gudkuna dee wuxuu noqonayaa xorayn buu noqonayaa oo addoon mu'minaha xoreeyo hadduu helayo haddii uu markaa taa kari waayana dee waxa weeye lixdan miskiin ee waxaan leeyahy inuu quudiyo inuu soomo laba bilood oo israacsan oo faman lam yastadec fa idcaamu sitiina miskiina sidii markaa dihaarkii oo kale laynoogu sheegay taasoo kale ayay markaa kafaaratu dihaarkii oo kale ayay la mid noqonaysaa waxay kala mid noqonaysaa xagga cidqiga hadduu kari waayo inuu soomayo ama yacni inay deedo la israacinayo sidii kabaaradoo kale laakiin hal sidii dihaarkoo kale laakiin halkani male isagu idcaam iyo quudin male oo ayadu idcaam may raacinin ee waa labadaasoo keliya un fi lqatli takbiirun kafaara gudasho ayay ahaaday fa fardu lbaariya allaha baariga faralkiisu xagga kafaarada ka waajibiyey waa alcidku xolay uma sawmu soom kal dihaari soomkii dihaarka oo kale ee la mid ah darisku halkaa inoogu joogay qaybtiisa hore wallahu aclam alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaaءi walmursaliin sayidina mxamedi wcalaa alihi wasaxbi wasalam allahuma fcna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal baabu dacwa اlqatli dilka sheegashadiisii ayuu u baab yahay ama dacwa damina way nusaha qaarkood way ka cabiraan baabu dacwa dami dhiigga sheegashadiisii ayuu u baab yahay arrimahaan soo sheegnay ama aan ka soo hadlaynay ee qisaasta iyo keenayay dee waa markaa dilkii uu cad yahay dee ama qiraal uu ku cad yahay ama markhaatiye uu ku cad yahay laakiin marka aanu caddayn laakiin qaraa-in iyo wax xoojinaya un lahayo sheegashadii dhiigga sidaa loo sheeganayey ayuu halkan markaa sheekhu inoo gelayaa wuxuu uhi sheekhay in qaaranad haddii ay la xidhiidho dacwaahu dhiigga sheegashadiisa lowthun calaamad iyo qariina hadday la xidhiidho sumicad waa la dhegaysan wahya lowdkaasina qariinatun waa qariinayo wax la xidhiidhay oo khallabad haalib ka dhigtay lidannin male yaxlifu wuxuu dhaaranayaa khamsiina yamiinan konton dhaarood yaxlifu muddacinkii sheeganaya khamsiina yamiinan konton dhaarood buu mari wadiyatu lcamdi camdiga diyadiisii calaa jaanin duci jaanigaa la dacweeye ee loo sheegtay ayay noqon fa in yakun imtanaca hadduu yacni iska manciyuu diido can ilyamiini xalafaha aladii calayh yuddacaa kaa loo sheeganayo ayaa dhaaranaya masaladan sheegashada dhiigga waxay kaga duwan tahay sheegashooyinkii kale dhowr arrimood mid weeyaane wuxuu asalku ahaa sidaa dee xadiidkii qaacidada weyne markaa laga dhigay albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar cidda wax sheegata in la yidhaahdo caddaynkeen caddayntaa haddii ay weydana ciddii loo sheeganaya maadaa calayga ahayd inay ka dhaarato waana kii xadiidka nebiga low yucda naasu bidacwaahum haddii dadka sheegashadood iyo qof waliba wuxuu sheegto un lagu siinayo dee rag baa sheegan lahaa dad dhiiggood iyo xoolahood sheegan lahaa si aanay taasi u dhicin qofkii wax sheeganayana waa inuu caddayn keensadaa haddii caddaynta la welo qofka loo sheeganayay waa inuu ka dhaartaa tani way ka duwan tahay oo kii sheeganayey ayaa xaggiisa dhaarta la marinayaa waxa kaloo ay kaga duwan tahay dhaartu dee waxaydu hal dhaar keliya ayuunbay hayd halkan waa khamsiin waa konton dhaarood oo tusbaxa loo tirinayo ayuu marayaa hadduu mid yahay iyo hadday koox yihiinba cidda wax sheeganaysaa masaladaana waxa u asalaa xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan waxa baxay oo israacay cabdilaahi ibnu sahl ibnu zayd iyo muxayisa binu mascuud binu zayd labadaa nina ilmaadeerkaabaa israacay khaybare meeshii la odhan jiray yuhuudda ay degganaayeen ayay gaadheen dabeetana way kala tegeenoo hawlo ay lahaayeen bay u kala tegeen kadib muxayisa ayaa wuxuu helay cabdilaahi ibnu sahal oo la dilay oo dhiiggiisii dhex yaalla kadib waa aasay markii u aasay ee uu soo noqday baa waxa israacay oo rasuulka u yimi muxayisa oo ninkii la socdaya iyo xuwayisa oo ina mascuud ay ninkaa walaala yihiin iyo cabdiraxmaan ibnu sahal oo ay walaalahayeen cabdillahi ibnu sahal kii la dilay saddexdoodaa ilmaadeerka ah ee mid la walaalka yahay ninkii la dilay ayaa israacay nebigii bay u tegeen sala allahu calay wasalam cabdiraxmaan ibnu sahal labadan kale ilmaadeerka yihiin waa ka yaraa laakiin dee haddana ninka isagu dacwaddan iyo dee dhaartan barihi waa isaga leanno ilmaa mar hadduu walaal joogo in adeer meesha ma soo galo oo dee waa casabada jiha lagu kala rajaxay dabeetana wuxuu isku dayey inuu hadlo nebigu sala lla alay slam uhi kabir kabir fi sin ukaadi ukaadi waa lagaa weyn yahay cabdiraxmaanow ukaadi ragee kaa waaweyn ha hadlaana buud yacni adabta iyo isluubta ayuu barayaayo in yacni laysixtiraamoo laysixgeliyo qofka weyn marka waa ka waaya aragsanya waa ka aqoon badanyay isaga hadalka iyo arrimaa lagu horraysiiyo dabeedna wuu aamusay waxaa hadlay markaa labadii kale isaguna waa hadlay waxaanay u sheegeen nebiga sala allahu alay slam dilkii cabdillaahi ibnu sahl nabigu riwaayaadka xadiidka waa badan yihiine wuxuu ku yidhi konton dhaarood ma maraysaan macnaha dee ehel ahaan unbuugu soo jeediye dhaarta cidda lihi waa nin uun iyo ciddii kale dhaxal kale siday jumhuur qabaan laakiin dee guud ahaan ehel ahaan unbuugu soo jeediye ma dhaaranaysaan konton dhaarood oo ma mudanaysaan markaa saaxiibkiinnii ama kii markaa dee qaatilkiinna ahaa waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah seaan u dhaaranaynaa goobtaba maanaan joogin wuxuu dhi haddaba yuhuud baa dhaaranayso konton dhaarood idiin maraysa oo sidaasay markaa beri ku noqonayaan oo yaa rasuulallaahi keyfa naqbalu aymaana qowmin kufaar oo qolo gaalo oo yuhuuda sideen dhaarteedu u qaadanaynaa ayay yidhaahdeen nebigu markuu arkay labadiiba inay ka soo taagan yihiin horta magtii isaga ayaa bixiyey sala allahu calayhi wasalam oo magtii cabdilaahi isagaa bixiyey xadiidkanna waxay ku tilmaameen sida daariqudni uu tilmaamayey waa aslun min usuuli sharc waa asal ka mida usuusha sharcigu leeyahay waa qaacidatu min qawaacidi alaxkaam waa qaacido qawaacidda axkaamta ka mida wa ruknu min arkaani masaalix alcibaad waa tiir ka mida tiirarka masaalixda yacni addoommada ay leeyihiina isaga saasaanay markaa u qaateen buu idhi culimmada oo dhammi hadday yihiin saxaabadii taabiciintii ciddii ka dambaysay culamaa'i alamsaar hadday yihiin reer xijaas hadday yihiin reer ciraaq iyo kuufa hadday yihiin reer shaam markii islaamku xilliyadaa uu kala jiray sidaas ayay ku qaateen marka xadiidkaasaa masalada waa asala waxaana ku sugan inuu dhaartii markaa qoladan ku horraysiiyey waxa kaloo xadiidka ku sugan dee inaan sheegasho qura u lagu dhaaranayne meesha wax kaabayaa waa inay jiraan waayo dee yuhuuday col ahaayeenun cid kalen la joogin baa dhexdeeda laga helay lowth bay yidhaahdaan markaa dhaarta wixii xoojinayeyna haddaba sheekhu isagoo iyo waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa in yacnii faasiq iyo gaal dee qofkii la tuhunsan yahay uun isaga dhaarta lagu yeelanayo een dhaarta cid kale lagu yeelanaynin may anugu yacni badan waxaa dhacdaa may annagu kan ma dhaarsanaynae tolku ha noo dhaarto ama ciddaasi ha noo dhaarto ciddaa la tuunsan yahay unbaa dhaaranaysaa ama faasiq markaa isku kaajaya ha ahaado ama yacni dee qof wanaagsan oo baariya ha ahaada isagunbaa la dhaarin dadkeennu waxyaalo badanoo markaa waxaa jira beri baanan laba nin baan isu dhaarinayey markaasaa kii loo dhaarinayba wuxuuhi sheekhow buuri buu afka ku hayaa markaasaa ha ku ayeeda macnaha waay waxay aaminsan yihiin berigay odhan jireen si aan dhaartu ku qabna ama waa la isku soo kaajaa ama buuri baa markaa afka la soo gashaa marka adoog waa nijaasaysadoo dhaartiba waa kaa boodaysaa wax dhaari ku qaban mayso marka ama buuri ama ha isku kaajo ama buuri afka ku hayo dhaartu waa qabanaysaa ciddaasoo maaray ku qabanaysaa cid kale odaygiisiiyo caaqilkiisiiyo hanoo dhaarto ma jirto ciddaasoo maa la dhaaranaya waxaa sheekhu markaa uu yidhi in qaarana dacwahu lowthan sumicat macnaha haddii dacwada iyo sheegashada uu sheeganayo dilka hadduu la xidhiidha lowth lowth waxa weeye hort wuxu hadduu lowth la xidhiidho sumicat dacwaddiisa waa la dhegaysanayaa oo dacwa masmuuca ayay noqonaysaa maxa lowth waa inay tahay waxaana weeye haddaba lowth muxuu yahay wuxuu uhi wahuwa qariina ama wahiya qariina nusa qaarkoodna hiya bay odhanayaan qaarna wahuwa bay odhan hiyadaa welinkasa wahiya qariina leannu qaarana dacwahu lowthun marka ima qaarana tawtaaniiskaa la raaciyay lowthna faacilki yahay in qaarana dacwahu lowthun waxa weeye waxay ku awilanta lowskii baa qariino ku awilan ama in qaarana dacwahu lawhan saana wayla in qaarana daw dacwadu hadday la xidhiidha lawhan imaa waxa leey dacwaahu lawhan baa la xidhiidhay oo lawskii faacilkii ka dhigna waa la dhegaysanayaa lawskiina waxa weeye waa qariina iyo wax xoojinaya oo malahan la malaynayo qofkan inuu run sheegayo dacwaddan iyo sheegashadan uu sheeganayo malaha la malaynayo runnimadiisa waa wax xoojinayo kaabayo weeye waxaa ka mid a dee in qofkii laga helay isagoo la dilay xaafad ama tuulo yaroo dad ay col yihiina ay degan yihiin oo cid kale la deganayn waa ishayeen dhulbay isku hayeen waxbay isku hayeen dee daaraddoodii unbaa laga helay isagoo mayda cid kalena meeshii ma joogto dee waa qariina inay markaa iyagu dileen dee hadduu markaa hadanka soo booday isagoo mindi sitaa qofkii halganoo gowracadna loogu yimaado waa qariina maaha wax cad laakiin waa xoojinaysaa koox baa ka kala yaacday waa qariina dumar iyo carruur iyo addoommo iyobaale annagaa arkayna dadaan markhaatigoodu buuxin ama qof caadilahoo keli ah ayaa meesha markhaatiga waxyaalahaasoo dhanbaa lowth la yidhaahdaa waxaa ka mid a in dadkoo dham yidhaahdaanuun hebel baa dilay laakiin cid loo soo taagayaa aanay jirin markay sidaa tahay yaxlifu muddacin khamsiina yamiinan qofkii sheeganayey dhiiggaa sheeganayey wuxuu marayaa konton dhaarood waana warasadii ciddii dhaxalka lahayd hadday badi qof qura uu yahay dhaxalka u leeyay inan qura ama aabba ayaa jooga keliya ama inan quraa jooga qof qura hadduu dhaxalka leeyahay dee cidda dhaxalka wada qaadataan waynu naqaanaa dee keligii baa konta kama maraya haddii ay laakiin aabba joogo oo hooye joogo oo xaaski joogo sidii dhaxalka ayuunbaad konton konton halaad ay heleen unbaad uga dhigi oo dhaxal baad ugu qaybin markaa dabeedna sida mid wala dhaxalka uu ka helayaa baad markaa ku siinaysaa leanno waxaan dhaartooda ku sugnaaday saasaa loogu qaybinayaa hadduu mid iska diiday kan kale konton maraya dabeetana intiisu isagu qaadanayaa leanno magti konton wax ka yarna ku sugi mayso ama wuu hadday mid ka maqan yahay ama weysa sugi ama kuwa jawaab intay konton maraan ayay intooda qaadanayaan haddii markaa uu diido nigii mudducigaah ama ciddii sheeganaysay dhaarta sheeganaysay yacni dhiigga sheeganaysa maa dhaartii hadday diidaan oo u dhaaran waayo waxa dhaaranaya markaa alladii calayhi yuddac ka lagu sheeganayaa dhaaranaya isaguna wuxuu marayaa konton dhaarood buu marayaa hadduu keligii yahayna kontonkaa dhaarood buu marayaa hadday dhowr yihiinna mid waliba konton dhaarood buu marayaa haddii toban la haysto sidii qolada mudiciinta loogu qaybin maayo laakiin mid waliba konton buu madaxa ka jarayaa li'anno mid walba gaarkiisaa loo haystaayo waxaanu iskaga reebi kara dhiigga wa konton laakiin toban mar baynu nahaye mid waliba markaa shan ha dhaarta la odhan maayo ee mid waliba konton buu iskaga reebayaa marka hadday dhaartu qofkan muduciga ahi ay dhaartii bilaalows tahay oo kan markaa muduciga wax sheeganaya haddaanu qariino iyo lows haysanin waxa dhaaranaya baynu nidhi mudacalahigii dhaartan markaa muducigu celiyey ee uu ku soo celiyey ee uu diiday markaa muduciga uu ku celiyey iyo ta muduciga laga soo mudacaliga la soo celiyey macalowdgaa iyo alyamiin maca shaahid hadduu hal markhaati u kaco intuba waa konton asrankeedaba dhaarta dhiigu iyadu waa konton dhaaraha kale ayaa markaa hal mida iyadu ama saddex wallaahi bilahi talaahi laydhaah laakiin tani waa konton dhaarood weeye waana sida xadiidku uu tilmaamayey masalada kaleu inoo sheegay wadiyat lcamdi calaa jaanin duci camdiga halkan dee horta qofku markuu sheeganayana waxaa la yidhaha waa inuu sheegtaa inay camdi ahayd inay gebeli shibulcamdi ahayd inuu qofkani keligii inuu la wadaagay shuruud lixa bay leedahay mudacaliga iyo ciduu sheegana waa inuu cayimaa dacwadiisu waa inaanay iska hor imanin waa inuu yacni caddeeyo ayuu kala saaraa hadduu xataa camdi ku dhaarto magunbaa ka waajibaysaa ee qisaasi ka waajibayso dhaartu ma waajibinaysa qisaas laakiin magtaa ka waajibtay calaa jaanin duci waxay korkiisa noqonaysaa un kaa jaaniga ayay noqonaysaa qisaas uqbale laakiin jaanigaa ayuunbaa lagu yeelanayaa wayo xadiidkii in maantuuduu saaxiibaku wama ta'dunu bixarbin haddii waxaa inaa markaa dee magtii bixisaan iyo inaad dagaal ogaataan markaa wuxuuhi sheekhu in qaarana dacwaahu haddii ay sheegashadiisa uu sheeganayo qofku dhiigga lawthun qariino iyo wax hoojinaya ay la xidhiidho subixa dacwadiisa waa la dhegaysan waayo ama wahuwa lawdgaasina qariinatun weeye wax la xidhiidhay iyo sheegashadaasoo labada qaalib ka dhigtay lidannin malaha la malaynayo inuu run sheegayo yacni taqlibu danna bisidqi muddaci yaxlifu markaa hadday dacwada lawdgaas la xidhiidha yaxlifu muddacinkii sheeganayay khamsiina yimina konton wallo mari wadiyatu lcamdi camdiga markaa diyadiisa halkaa ka sugantayna calaa jaanin duci jaanigaa la dacwiye loo sheeganaya ahaanaysaa fa in yakun cani ilyamiin imtanaca haddii uu diido kii muduciga sheeganaya dhaartii hadduu diidu dhaaran waayo xalafa aladii calayhi yuddacaa ka loo sheeganayo ayaa dhaaranaya oo konton dhaarood maraya saasaanu beri ku noqonaya hadday laakiin muducigu dee uu dhaarto diyo khada ama shibulcamdi ay tahay diyada caaqilada lagu yeelay waana mukhafafa marka ay yacni ay khada mukhafafadii marka waa muqalladadii baabulbuqaati buqaadda qoladaa la yidhaah ayuu baabiyey waa jamcu baaqin baaqi waxa weeye qolada imaamka iyo madaxda muslimiintu madaxa muslimiintu ay leeyihiin qoladaa ka hor timi axkaamtii diidday u hoggaansamaan inay diiday awood yeeshee u xisbiday kuwaas ayaa buqaad la yidhaha mufradkiisuna baaqi yahay waxaana loogu magacay limujaawasati balxad ama sarrayn iyo kornoqosho ayay doonayaan wain daa'ifataani min almuuminiina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa laba kooxood oo muuminiin hadday dagaalamaan dhexdooda islaaxiya baa ilaahay fain baqad ixdaahuma cala luqra faqaatiluu alatii tabqi xataa tabiica ilaa amri illaah hadday kooxi xadgudbaysay intiina kale kooxdaa la dirida intay xaqa ilahi uga soo noqonayso waana daynu muqadamadaynu ku soo maraynay oo dadka muslimiinta ahi inay hal madax ay yeeshaan waa arrin laga maarmaana madaxoodaana in loo hoggaansamaa iyana waa arrin laga maarmaana oo aan laga hor imanin intamaa yqumaynta dee ilaahay kitaabkiisa diinta ay ku hogaaminayaan inta ay salaada oogayaan inta aanay kufri iyo gaalnimo markaaba waxoo cad aanay la imanin in loo hoggaansamaa waa arrin waajiba weeye in badan baana salafkii xadiid ay ku soo artay salafkii ay tilmaameen in markaa la ilaaliyo oo hoggaansankaa la ilaaliyo oo aan laga hor imanin waayo waxay tilmaamayeen haddii laga hor yimaado waxaa ka dhalanaya inay ka badan tahay maanta dhulalkii lagaga hor yimi markaa dee dowladihii jiray yacnii fasaadka iyo mushkiladda iyo dilka iyo baaba iyo burburka iyo beleda ka dhacday waynu arkaynaa markaa wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala mukhaalifu limaamihi ta'awalu shay yasuuqu wawadanu baatilu maca shawkati yumkinuha almuqaawama lahu maca almanci liashyaa laazima wuxu uhi mukhaalifu limaam hum ayaw mukhaalifu limaam imaamka iyo madaxa muslimiinta kuwa khilaafay weeye id waqtiga weliba ta'awalu ay awishaan ay fasirtaan shay-an wax yasuuqu meel mara walxaal huwa isaguna dannun baatilun uu yahay dan iyo male baatil ah maca shawkatin weliba awood maceedna ay yihiin oo yumkinuhaa shawkadaasay u suurtogeli ee yumkinu ahluhaa yumkinuhaa macahum almuqaawama inay suta u qabtaan imaamka almuqaawamatu lahu maca almanci diidmana lala qabo liashyaa laasima ashyaa laasima oo ku laasimtayna ay diideen oo ay manciyeen wuxuu leeyahay sheekhu buqaad waxaa la yidhaahdaa qoladaa khilaafday imaamka weyn ee muslimiintu leeyihiin ee ku baxay ee ka goostay ee u hoggaansami waayey ama diiday xaq lagu yeeshay inay bixiyaan ama qisaas ama xad midku doono ahaadee weliba waa inay dee taawiishanayaanoo shay taawiilo waxay awilanayaan ay fasiranayaan oo ta'wiilkiisa saayiq iyo meelmar uu yahay waa inay wataan oo ay caqiidaynayaan ay rumaysan yihiin inay ku bannaystaan inay imaamka ku baxaan ay kaga hor yimaadaan xaqiiqahaan marka la eegana dee shay danni oo baatila uu yahay masalan albaabkii fitnadu halkii uu kaga furmay dadka muslimiinta dilkii cuhmaan ibnu cafaan markii la dilay waa tii cali la doortay waa tii markaa khilaafka iyo kala jabku dadka muslimiintaa ku yimi mucaawiya oo markaa dee ka soo jeeday dhinacii cuhmaan oo shaamna markaa haysay iyo dee saxaabo kaloo raacdayba ayagu yacni waxay awilanayeen oy cali markaa ku diidanaayeen wuxuu garanayaa cusmaan kuwii laayey waa awoodaa waa soo qaban karaya oo ciidankiisay ka mid yihiin mana qisaasayo le'anno dee inuu markaa la dilaabuu la ogolaayo si uu markaa madaxnimada u qabsado ayuu markaa isula waafaqsanaayeen ta'wiilka noocaas ah ayay markaa awilanayeen ay cali kaga hor yimaadeen cali labdihiisu isaguna wuxuu awilanayey uu ka horraysiinayay hortu dadka muslimiinta nimankani niman awood lahoo waxisaawinaya bay ahaayeen hortu marka horraysa in baycadii lala galo taladii dadka muslimiinta ay gacantiisa soo gasho marka dhammaantii laysula daba taago inuu markaa nimankan wax ka qabashadoodii bilaabo laakiin iyadoo la kala qiimsay aan nimankii waxba laga qaban karaynin halkaasaa markaa fidnadii iyo dagaaladii aadka u tirada badnaa ee dee saxaabada tirada badane ay ku dhinteen ay ku dhaceen waxaa ka mid a kuwii sakada abubakar ku diiday dee waxay wishanayeen kuu dhiibi mayno khud min amwaalim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim inna salaataka sakanu lahum ducadaadu xasilooni bay u tahay u dhiibi mayna bay yidhaahdeen sakada ilaa cidaysa ducadiisu xasilooninoo tahay oo nebi maxameda mooyaane u dhiibi mayna bay yidhaahdeen waa kii isaguna kula diriray ee ku laayey ee lahaa sakadiiyo salaada ka kala saara waa kula diriraya hadday waxar yar ama dabar ay nebi maxamed u dhiibi jireen hadday diidaan wallahi waa kula dirinayaabuu waa kii maanicu saka markaasaa kula diray ku laahiyey marka waa inay dee wax awiishanayaan oy markaa wax isu geynayaan laakiin hadday markaa yihiin dee kuwa uun markaa iska baxay oo iska diiday hadday yihiin oo wax taawiila aan wadanin buqaad iyagu ma noqonayaan si buqaadoo kalea la xukunka buqaadda loola dhaqmi maayo iyaga dakani waa dad wax isu geystay oo markaa dee way inoo iman doontaa sia loola dhaqmayaa markaa wuxuu yidhi mukhaalifu limaam huma iyagu mukhaalifu limaam imaamkii waa kuwo khilaafay waynaadka muslimiinta lahayn id waqti weliba ta'awaluha ay awisheen ay fasirteen shay-an wax yasuuqu yacni saayiq iyo meelmara warxal huwa dannu baatilun mala baatilana uu yahay maca shawkatin waxa kaloo laga maarmaana inay shawka iyo awood leeyihiin shawkadaasoo yumkinuhaa ay suurtagal tahay macnaha yumkinu liahlihaa ahlu shawka ay suurtagal u tahay almuqaawama low imaamka inay sutil iyo gaashaanka u daruuraan ee hadday afraad iska yihiin yacni imaamkii u baahan yahay inuu markaa maal iyo ciidan iyo hubisu keeno laakiin hadday koox yaru meelahaasi ay yihiin buqaad maaha waa la soo qabqabanuna iyaga markaa buqaad maaha iyaga waa la soo qabqabanaya maca almanci diidme iyo ogolaansharaanna lala qaba liashyaa laasima waxyaala ku laasimay oo xuquuqdii markaa ama qisaas ama xad ama maal haatee inay diidaan la qabo walam yuqaatal haddaba lala dirini maayo mudbirun minhum mid ayaa ka mid oo daba jeediye walaa jariixun walaa yuqtalu jariixun la diri maayo walaa asirun xasala ey waqaca biaydiina mid la qabhasho gacmaheenna ku soo dhacayna isna la diri maayo wa cinda amni alcawdi noqosho ay dagaalka u noqdaan marka laga aamin noqdo id waqtiga tafaraqu ay kala tagaan cinda inqidaa'i alxarbi marka dagaalku go'o yudlaqu lasiiru alasiiru yudlaqu yudlaqu lasiir kii la qabashay waa la sii daynaya wa maalum xoolahoodan yuraddu waa la celin bacda alxarbi fi lxaalisa markaaba wa isticmaaluhu xoolahooda in la isticmaalaan kalkasbi ayuu noqonayaa wuxuu leeyahay sheekhu yacni diinteennu shay walba nisaabkiisii halkiisay dhigtaa dadka muslimiintaana khaanaday kale leeyihiin gaaladu khaanaday kale leeyihiin oo gaalku waa muxaarib iyo mucaahad iyo musta'man ayuu qaybsamayaa muslimiintii markaa dee buqaad bay qaar noqonayaan qutaacu duruq bay qaar noqonayaan suraaq iyo tuug bay qaar noqonayaan mid weliba xugun buu leeyahay waxaana waxa kala xadayn karaa dee waa cidda aqoonta u leh inan yaroo weliba hadduu afka duubtu idhaahdaana markaa ka waxwadayaa waa fasaad iyo fidnown baa ka imanaysa marka wuxuu ihi walam yuqaatal ey walaa yuqaatalu mudbirum mid ayagoo ka midoo daba jeediyey lala dagaalami maayo waa la iska dayn kooda jariixa ahee dhaawacmay la israacin maana dhaaco tirin maayo asiirka iyo kooda lasoo qafhashay la dili maayo weliba marka laga aamin noqdo inay dagaalkii ku noqdaan ee ay kala tagaanee dagaalkii dhammaado kii asiirkii laga soo qafaashay waa la sii daynayaa waa la iska sii daynayaa leanna sabab loo sii hayaa ma jirto wixii xoola ay leeyihiin hadday fardo iyo hub iyo maal kale ay leeyihiinna waa yacni dee hanti islaame lana qani sidii qaniimada gaalada laga soo loo qaniimaysan maayo la isticmaali maayo haddaan daruura imanin la isticmaali maayo waa loo haynoo markaa dagaalku u dhammaado ayaa loo celinayaa in la isticmaalo oo la adeegsadaana dee waxay noqonaysaa un arrinan banaano ka isticmaalilmaqsuubi shaygii maqsuubka ee la dhacay isticmaalkiisa oo kale ayuunbay markaa la mid noqonaysaa walam yuqaatilu walaa yuqaatalu lala dagaalami maayo mudbirun mid daba jeediyo minhum ayaa ka mid a walaa jariixun walaa yuqtalu jariixun la dili maayo walaa asirun walaa yuqtalu asiirun mid lasoo qabaashayna la dili maayo maxbuusa oo xasala ay waqaca biaydiina gacmahena ku soo dhacay wa cinda amni alcawdi noqosho ay dagaalka u noqdaan marka laga aamin noqdo id tafaraquu maray kala tagaan cinda inqidaa'i alxarbi dagaalka go-idiisa agteeda alasiiru kii asiirigaasu yudlaqu waa la sii dayn wa maaluhum xoolahoodii laga qabsadayna yuradu bacda alxarbi dagaalka dabadi waa loo celin fi lxaali islaa haddaba wa isticmaaluhu maalkooda in la isticmaalaana kalqasbi waxa uu la mid yahay dhacyoo kale kalmaqsuubi ka isticmaalilmaqsuubi shaygii lasoo dhacay isticmaalkiisoo kale ayuu la mid noqonayaa wallaahu aclam